بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحن هل كان إذن كبسو قد بن دونا محاضرة عوان كيذو يهي عقيدة الأشاعرة في ميزان الكتاب والسنة عرض ونقد لفضيلة الشيخ حسن علي محمد حسن حبيب رحمه الله تعالى ومحاضرة قيبتها هذه اللبات وبالله التوفيق
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين iraadadu ma keenaysaa maxaba am la ashaacirada waxaa agtooda caan ka noqotay oo macruuf ku ah inay leeyihiin iraadada iyo maxabada iyo ridaha waa isku mid bay leeyihiin oo macnaha marag iraado haddii la helo waxaa la helayaa raallinimo iyo jacayl allah laga helayo saasay ayagu qabaan waana mas'alada ay uga lumeen xaqa oo dalaalka weyn gaarsiisay mas'aladan ayada mas'aladan ayada ah waa mas'alada ghullaatu suufiya ay iyada lafteeda ay ku lumeenay ka mid tahay maxaa yeelay waa midda gaarsiinayaan inahu laysa fii mashabihim lilahi maxbuubun waxa ilaahay uu raalli ka yahay oo jecel yahay oo uu doonayo famaa waqaca fallahu yuxibuhu wayardaah waxa dhaca ilaahay waa jecel yahay waana doonaya saasay leeyihin waxa koonkan ka dhacaya ilaahay waa jecel yahay raallina waa ka yahay wamaa lam yaqaca waxaan dhicinna fallahu laa yuxibu walaa yardaah waxaan koonkan ka dhicinna ilaahay ma jecla raallina kama ah waalwaaqicu waxa dhacaya huwa tabacu tabacu qadar qadarkuu raacaya limashii'ati illahi wa qudratihi doonistii aliya qudradiisa ayuu raacaya famaa shaca kaana walaa yashaa lam yakun fahum man galaba kaanuu macahu ayagu ninkii markaa adkaaday la jiraan lianna man galaba kana alqadaru macahu ninkii adkaada qadarkaa la jira waalmaqduuru cindahum kan la qadarayn ayaga agtooda huwa maxbuubu lxaqi waa allihi xaqaha wixii uu jeclaa wey faidaa galaba alkufaaru hadday gaaladu qaalib noqdaan kaanuu macahum waa la jiraya wa idaa galaba almuslimuuna hadday muslimiintu ay qaalib noqdaanna kaanuu macahum waa la jiraya ay suufiyada iyada waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid inaysan ku dhiiran laakiin kuwa qullaada waa ku dhiiranaya waa sida mid uu ii sheegay wuxuu yidhi maalin baan sheekh nuur xuseen aan tegu yidhi marka markaasaan la tegay nin gaalaha yimid uu yidhi markaasuu salaamay uu yidhi wiil ina sheekh nuur xuseena saas gacanta ugu qabtay markuu salaamay gaalkii ayuu yidhi maaragtay aabbahay baa igala dardaarmay inuu ii imaan doono nin ka mida walaalaha nin ka mida oo waddanka talyaaniga iiga imaan doono waa nin gaala fiir ha leannu marka meesha waxaa ka muuqata annahu laa yuumin bikufriyati hada gaalnimadiisaba ma rumaysnaba hadduu rumana gaalnimadaba iyosan rumaysnaantiisa ninkaani gaalnimadaba wuxuu arkaa waxa ilaahay jecel yahay inay ta adduunyada ka dhacay waxba lama aha walidaalika taraahum waad aragtaa qullaada hadda suufiyada inta aan waddankan aniga soo joogay oo aan la soo noolaa suufiyada masaajidda ay joogaan axmediyada iyo saalixiyada waxaad arkaysaa nooc diin jacayla inay ku jirto xataa waxaa arkaysaa ayagoo leh maa gaalada lala jihaado waxaa arkaysaa ayagoo leh maa ilaahay kitaabkiisa wax lagu xukumo ayagoo leh faatixada maraq in ilaahay kitaabkiisa wax lagu xukumo noo yimaadaan amaa asxaabana alqaadiriya laa taraahum dalika weligaa kuma arkaysa bal arrintaas dib ha loo raaco hala fiirsho masaajidda ay qaadiriya joogto hala tago hal hum maca almuslimiina fii xubbihim lian taquuma dawla islaamiya fi lardi ma kula jiraan muslimiinta arrintaas abadan kulama jiraan haadihi waa mas'ala makshuufa aniga in badanoo la soo joogayna waa soo arka hadda ninkii rabaanaha sii baaro hadduu rabo waxaa meesha ka muuqanaya inaysan islaamkan adduunyada jira iyo kuwa gaalada inaysa waxbaba u kala duwanaan ayada famaa yaqac fi dunya kulluhu fahuwa maxbuubun ila allah mardiyun canhu cinda allah ilahay agtiisana raalli wa saasaa aa ka muuqata ficilkooda leannahu qofku hadduu wax ka raalli yahayn waa inkiri lahaa waana necbaan lahaa shayga hadduu raalli ka yahana waa jeclaan lahaa waana u shaqayn lahaa weliba marka wuxuu yihi wcalى hada faibliis wajamiic اlkufaar wاlmalaaxida wاlcusaad mudiicuuna lilahi limuwaafaqatihim lilqadri sidan markaan qabsano waxay taagan yihiin nimankan gaalo iyo ibliis iyo malaaxido oo dhan iyo cusaadba inay ilaahay adeecaan maxaa yeele qadarkay waafaqeen walacala hada siru ma yu'haru can gulaati suufiya tanaa laga yaabaa inay si u tahay buu waxa laga soo naqlaya suufiyada gulaadooda min inxiraafaatin akhlaaqiya oo inxiraafaat akhlaaqiya ah saafila oo hooseysa wa min aqwaalin kufriya iyo aqwaal gaalnimo ah lam tu'thar aan laga soo naqlin xataa can ilkufaari walmalaaxida gaalada iyo malaaxidada aan laga soo naqlin hadaladii ibnu carabi ku hadli jiraa ka mida oo fusuuska iyo uu ku dhihi jiray wabalkalbu walkhanziiru ilaa ilaahana ya waxa dhan adduunyada jaalloo dhan ah waxay u wada yihin wada ilaah wamalkalbu walkhanziiru ilaa ilaahana u ka gaaray doofaarka iyo eygu xataa waa noo ilaahu a ya subxaana allah haadihi lkufriyaat waxay ka timid markay ka qasantay iraadadii iyo maxabadii iyo ridihiya isaga qasma waxa iraado layraa iyo waxa maxabo layraa iyo waxa rido layraa kalama yaqaanin waa isaga qasantay fa marka aliraada xaqiiqadeedu waxa weeye qowl waa qowlkan hadda aan sheegayno oo aliraada tastalzimu ridaa iyo qowlna waa qowlka kale oo iraadada iyo ridaha iyo maxabada waxay sugma jiraana farqiyaa udhexeeya waana qowl caamati ahlisunna qowlkooda weeye waxay isku waafaqseen ahlisunnuhu in maasha allah kaana waala yashaalamikum wacalaa ana allaha laa yuxibu lfasaada walaa yarda licibaadi lkufra inaan ilaahay uusan fasaadka jeclayn uusanna addoommadiisa gaalnimada uga raalli ahayn wa ana alkufaara yubayituuna maa laa yarda min alqowl iyo gaaladu inay maleegayaan wax uusan ilaahay ka raalli ahayn oo qowla ay walxaqu sida xaqa waxa ana iraadata nawcaan iraadadu horta waa laba nooc iraada kawniya qadariya iraado oo kawni ah oo qadara oo ilaahay uu qadaray adduunyadan si inay ahaato waxa weeye faya kalmashiiati shaamilat likuli maa yaqacu fi hada alkown waa sida mashii'adoo kaleo waxaa adduunyadan ka dhacayo dhan ilaahay baa doonay baa laleeyahy iraadadan ayadaa maxabada ma laasimsato mana la macno ah maxabada maxabana la macno maaha iraadada kalena waa bimacna almaxabati warida waana iraadada diiniga ah oo sharciyada ah wey iraadada diiniga ah oo sharciyada ah midda la yidhaah wey aliraadatu diiniyatu sharciya wey macnaha waa waxa ilaahay subxaana watacaala sharci ahaan uu dadka uga doonay uuna la doonay wey ha gaalnimada oo kale ilaahay subxaanahu watacaala gaalnimada iraada kawniya waa doonay laakinahu laa yardaaha laa yardaahu walaa yuxibuhu ilaahay gaalnimo ma jecla raallina kama ah doonis ahaanna waa doonay oo asaaba abuurayba gaalnimada laakin ilaahay subxaana watacaala iimaanka waa doonay iraado kawniyana waa doonay iraado sharciyana waa doonay oo dadka waa ka dalbay waana jecel yahay raallina waa ka yahay labadaasaa loo kala qaadaa marka ha haddaad labadaas saa u fahamto ana aliraadata qismaan iraada kawniya qadariya wa iraada diiniya sharciya haddaad u kala fahamto waxa ay nimankaa ku dhaceen kuma dhacaysid ay arrintuna waa to waa ku toosaysa ataxsin wataqbix cinda alashaacira waa masaladii macruufka ahayd ataxsiin wataqbix alcaqliyeyn miday dhihi jireen way oo muctasiladuna yidhaahdeen qabla sharci wax wanaagsanna waa jiraan wax xununa waa jiraan qabla sharci oo caqligaa lagu fahmaa ashaacira ay yimaadeen waxay dhaheen sharciga hortii ma jiro wax wanaagsan iyo wax xunay dhaheen bilidlaaq laa xusna walaa qubxa walaa shara qabla majii'i rasuula de wa inama alxusnu maa qiila fiihi ifcal wixii ifcal layidhaha xusnigu ka dhashaa walqabixna maa qiila fiihi laa tafcal walam yadcalu axkaama sharci mucallala axkaamta sharcigana wax cilaa oy leedahay uma samaynin وهذا يوافق مذهبهم في التعليل wuxuu waafaqsanya madhabkooda tacliilka marka sida saxdaana oo mas'aladan la yidhaha ataxsiin wataqbiix wax weye culamada sunadu siday ku sugnaayeen wey oo ah adulmu washirku walkadibu walfawaaxish kullu dalika qabiix dulmiga shirkiga beenta fawaaxishta waa wada qabiix qabla majii'i rasuul intaa rasuulka imaan qabiix bay ahaayeen laakina alcuquubata laa tustaxaqu ila bimajii'i rasuul cuquubada lama muto ilaa rasuulku inuu yimaado mooye awal asalkeedi waa xumayd waxaan laakiin bani aadamku cuquubo mudan maayaan ilaa inuu rasuulku yimaad mooye macnaha rasuulka ayaa cuquubadu ka dambaysa imaatinkiisa intaa waxaa kasi dheer nimankan la yidhaha ashaacirada biqawlihim haada laa taxsiina walaa taqbiixa qabla sharcida waxay burburinaysaa caqligii ay dhiseen oo dhanay duminaysa hadalkan ayagoo ku qawlayo ay haddana waxay leeyihiin waxaa jira caqligaa laga qaataa diintay leeyihin caqligaa laga qaataa ha caqligaa tawxiidka laga qaataa marka hore carada la fiirfiiriyo oo la fakaro waxaas caqligaa horta laga soo qaataa sifaat caqliya iyo waxbay samaysteen istilaal bilcaqligay ku dhaceen ayagiyo le laa taxsiina walaa taqbiixa qabla sharci ay haddana midaan qartan ku yidhahdeen marka meeshii tanaaqud cadaa ka yimid tanaaqud cad ayaa ka yimid alru'ya walmadhab alashcariyaan gelaynaa ru'yada iyo madhabka ashaacirada weeye madhabka ashaacirada iyo ru'yadaan gelayna aragtida alle subxaanahu watacaala madhabkii salafku ahaa ru'yada alle in la sugo oo mu'miniintuna ay arkaayaan rabbigooda jannada ku arkayaan sidii kitaabkiiyo sunnada iyo caqliga iyo ijmaacuba tusaan sidaasna ashaaciradu waa ku waafaqeen laakiin waxay ku khilaafeen waxay yidhahdeen ilaahay subxaana watacaala lama arko dhinacna lagama arkay yidhahdeen ilaahay waa la arkaya dhen aakhiro laakiin dhinacna laga arki maayo hortaada kama arkaysid gadaashaada ka arki maysid midigtaada ka arki maysid bidixdaada ka arki maysid hoostaada ka arki maysid korkaada kama arkaysid ma la arkaa waxaas ya waxaan dhinacna laga arkayn ma la arkaa ya saa loo arkaa waxaas ya nabiguna wuxuu na leeyahay inakum tarawna rabbakum kama tarawna hada shamsi u na leeyahay wafiraata hada alqamara bishaanu na leeyahay ma isku cariiriyeydin bishaan ma isku cariiriyeydin qoraxdaanu na leeyahay nimankaana waxay leeyihiin ilaahay waa la arkaa laakiin dhinacna laga arki ma haye muqaabalana ku arki maysa macnaha adoo kasoo horjeedana arki maysa saad u arkee ma hurde ya saa loo arkaa ya wax yaqaana lama arko waxaas waa uquludaad caqligiyaa fasaadiye waxoodii dhamaa caqligiyaa ka qasay waxay caqliyaad ku magacaabayeena qasay waa dhaafi waayeen nusuustii oo waa inkiri waayeen aragtidii ilaahay caqligiina waa sii waaye inay aragtidaas sideeda u sallimaan oo yidhaahdaan ilaahay waa arkaynaa inay yidhaahdaan waa jo waa sii waayo ilaahay subxana wa tacala horta inuu arkayo qofku oo maaragtay uu u jeedaayo oo uu hortiisa ka arkaayo adilo badana tusayso xadiidkii baa ka mid a xataa xadiidkii baa ka mid a waxyaabahay marka ayagu kan keenaan axaadiistaasi aayadihii ay ku ay uga soo horjeedaan ay leeyihiin ilaahay jihana laga arki maayo muqaabalana loo arki maayo waxay leeyihiin muraayadaba maaragtay markaa isku feerasa waa is arkaysaa bay leeyihiin maaragtay waxaa kaloo ka mid a wax kasta oo jira adduunyada waa la arkaa labadaasba horta wax kasta jira adduunyada waa la arkaaba abulxasan ashcari waa xujaysta warkaas moogta milal wanixalka sida ugu yaalla almilal wanixalka sidaas ugu yaallaa ka wuxuu yihi wa min madhab alashcari ana kula mawjuudin yasixu an yuraabu faina almusaha liru'yati inama huwa alwujuud wax ru'yada sax ka dhigaya waa jiritaanku yiri walbari tacaala mawjuud fayasaxu an yuraa waqad warada saqa biana almu'miniina yarawnahu fi laakhirati qaala allahu tacaala wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ila gayri dalika min alaayaat walakhbaar markaasu qaala walaa yajuusu an tatacalaqa bihi ru'yatu calaa jihatin jiha in lagu arko ilaahay ma banaano kulaa wa makaanin iyo makaan wa suuratin iyo suurad iyo muqaabalatin ka hor imaad watisaali shucaacin iyo shucaac itisaalki bal dhibkaa maxaa ku wata oo calaa sabiili indibaacin fa ina kula dalika mustaxiil waxaasna ayaa u dirsaday ilaahay ma iskaga gaabsado ilaa rabbiha naadiratun alxamdulilah intii horeba ku roonaa midda ah maaragtay marka wax walba mawjuuda waa la arkaa warkaasu been waa nafsi hada kalaam faariq been waa waxaa u daliila waxaa u daliila alaswaad warawaai hal yuraa ya dhawaaqa ma la arkaa hal raa'aytum sawt alaysa mawjuudan soo ma jiro sawtku soo ma jiro wax jira soo ma carabta yaa arkay urtana ma la arkay ya soo ma jiraan wax mawjuudoo kasta marka waa la arkaa waa been mawjuud kastaa la arkaa hadalka waa been ilaahay ru'yadiisa waa gaar a mawjuud walbaa la arkaa xujo maahan marka xujo ebera wa muraayadda midda ah oo uu yiri maarata muraayadaba maarata waa la iska arkaa leeyahay muraayadda waxaa la leeyahay horta waxaa arkayso makhayaala iyo suura miya mase waa daatadii ya ma qofka daatadiisaad aragta adiga mase suuraddiisii aragta ya ila idan ilaahay ru'yadiisu lama mid aha muraayadda la yska fiirsha lama mid aha ru'yada ilaahay mid muraayad la yska fiiraayo kalaa maya daatada ilaahay baa la arkaya oo weliba la macaansanaya a daatada alle ayaa la macaansanaya fadaaixu alashcariya ayaan gelaynaa dhowr kelime ayaan ka leenahay intii badneed horta waa noo soo hormareen laakiin masaa-isha ugu waaweyn intii badneed waana soo gudbeen oo waa ka wada hadalnay masaa-isha ugu dardaran marka waxaa ka mid a ana cawaama almuslimiina aladiina laa yacrifuuna allaha tacaala bil wuxuu yihi marka abu abu nasr sijisi kitaabkiisaan wey fi dikri shayin min aqwaalihim liyaqif alcaamatu calayha fayanfiru canhum walaa yaqacu fi shibaakihim wey ninkan abulxasan alashcari buu la waqti ahaaba la yidhi ay isu soo gaareen qad sanafa gayru waaxidin min almutakalimiina min almuctazilati walkaraamiyati fi fadaa'ix alashcariyati walkulaabiyati in badanoo mutakalimiinta ka mida muctazile iyo karaamiyaha waxay alifeen u fadaaixda ashcariyada iyo kulaabiyada kamaa sanafa haulahi sida kuwaan u sanifeen fi fadaaix alaakhariina kuwa kale fadaaxidooda ayagba macnaha ashaacirada naftooda muctasilada waa sanifeen waxbay ka sanifeen ay oo faadaaxidooda ku saabsan wuxuu yihi marka walikulli mukhaalifin lisunati wa dariiqati ahli lathari maa yaftadixu bihi cinda ta'amul ayuu yihi khalaas dhinac yaruba dulka bas walikulli mukhaalifin lisunati nin kasta oo sunnada nabiga khilaafsan iyo wa dariiqati ahli lathari ahlu atharka dariiqadooda nin kasta oo khilaafsan wuxuu leeyahay maa yaftadixu bihi wax uu ku ceeboobayo cinda ta'amuli marka aada loo fiiriyo aad marka loo fiiriyo wuxuu leeyahay wax fadiixahu qabaa buyi wa ahlu lathari laa fadiixata calayhim cinda muxasilin nin wax xasiliyey agtiisa ahlul atharka wax fadiixa uma hayo ay hadalkan isaga ah intaanan fadaa'ixa ashcariyada gelin waxaan ugu talagalay horta muxaadarada dhanba kelimadaana aniga maqsuud ii ahayd waa kelimada aan ula jeedo war niman yahow war dad yahow wax kasta waa la soo jiraray wax kasta la soo raadiy zaman baa waa waddankan ama caalam alislaamiba waxaa haystay almadhab alashcari walmaturidiya haysta bal kutubiya hadday wada yaalaan tawxiid kaleba lama yaqaanaba aan labadaa labadaas waxay yidhaahdeen ahayn lama yaqaano waxaa caddaaday ana lahum fadaa'ix inay fadaa'ix leeyihiina caddaatay waa kuwan ka waramayna muddada dheer suufiya suluugga xaggeeda haysatay wax badanaa la soo joogay kaanat lahum alfadaa'ix ayadana ma yarayn waddanka yagaan annaga markaan usoo laabano zaman dhanaa waxaa lalahay suufiya maxay tahay waxay tahay lama arkee waxaan samaynaynaa wax ka fiican oo madhab alikhwaan almuslimuun la yidhaahaan qaadanayna oo khilaafadii iyo hawlihii badnaa iyo hawshii lagu soo celayo ilmaha meel si fiican looga gaardisii karo joqorafiga iyo taariikhdan u dhex gelayna haye waa loo dhexgeliyey ikhwaan muslimiin waa isburburay faftadaxuu ayaguna waa fadixooden xisaab ma leh ya wax fadaaixo wax la koobi kara maba ahaba hoos isii gun nimanaa yidhi annaga ikhwaan muslimiin waa ka fiicnaanaynaa in allaha fi samaai haye tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat iyo waa wada qaadan haye waa fiicanti laakiin hubkaan inta qaadanaan dadka aan hub ku abaabeyna ilaa ayna soo hoos galaan faftadaxuu ashadda fadaaxati fadaaxa midda ugu daranay fadixoobay kuwaasun wax haray oo bilaa fadiixa jooga waxaa laga arkaa addaa'ifa salafiya laga arkaa dacwa salafiya dacwat alahar ayaa laga arkaa yaa u haya wax fadiixaa war ninkii wax fadiixa u haya ha soo istaago ay aan ka bilaaba nafteydaan ka bilaaba aniga yaa wax fadiixa ii haya fi sunna wa fi diin yaa wax sunnada ku saabsan iyo diinta yaa wax fadiixa ii haya maalin dhaweed baa nin isburbuuro wuxuu yidhi sheekow adiga maaragtay weebaad waxaa tiri gado qabiil fulaniyaa iska leh annaga markii afgooyo la yimaaday noo taalaabaa tiri buy wuxuu iiga dhigi tegayo waxuu aniga igu qabsan karo waxaan idhi aniga maalintii gada la joogay jawaabaan jawaab amxaaraa timid jawaabaan ka jawaab aniga jawaabtii weli waxaan u malaynayaa dadka adhaantooda waa ku rikoorgalaysan tahay waxaan u malaynayaa joornaalna xataa waa ku qoran tahay anigu ma qarin jawaabtaas joornaallay ku qoran tahay weli waxaan u malaynaya rag badan inay hayaan waa ugu tahniyadeynaa weligood saasaa u hayaan yaysan lumin taariikhdaas maalinta aniga waxaa idhi niman yahow dadka meeshaas degan amxaaro inay qaar keensadaan adinkaa sabab u ah nimankiinan qonyaha la ordayo adinka naftiinaa sabab u ah sababtaa dadkii muwaafaqa dacwiya sharciya adinkoon ka dhammaysan ayaad qoray la dul tagteen waa qasabteen ayaguna waa idinka gilgisheen markii dambena cadowgii bay idiin keensadeen ay isaga kiin dhicin lahaayeen sifo sharciya ood adinku uga toosan tihiinna ma haysatiin ilaa hadda leannu sifada sharciga waa dawla islaamiya in la helo walasta dawlatan calaa ha-ulaa'i naas dadka adiga dawladdu ma yihi qoragaan aad ku qasbaysa ka dhaaf dadka meeshaad joogaa ha heshiiyeen hadday heshiiyaan amxaara labay mid noqonaysaa oo adiguna qoraga aad kala fadhiisato imaa inay meesha sii joogaan waa imaa inay joogi waayaan hadday meesha sii joogaan dadka meeshaa degan oo dhan ayagoo uliya diirkeeda oo adiga isku dirkaad isku dirayday iyo qoryahaad la ordayday aysan haysanin ayay inta cadowgooda iska dhiciyaana isaga fillaanayaan hadday isaga fillaa waayaanna dadkooda walaalaha muslimiintaay u qayla dhaansanayaan markaasna muslimiinta waxaa dushooda fa calaykum annasru gargaar baa korkiinaba dushada noqonaysa jawaabtii maalinta aniga aan bixiyey jawaabtaas ahayd markii hadda amxaara ay timid baydhabana nafsa hada alijaab aan bixiyey aniga ninkii qoraga la tegay meeshaas ha ka soo tago aniga kow ninkii qoraga la tegay ha ka soo tago dadkan ha loo baneeyo ayaga iyo waxa ay hadda sheegayaan si silmiyana ha looga dhaadhiciyo gaalada xumaantooda iyo fasaadkooda markaa dibadeed hadday gaala meesha sii joogto dadkaas ayagoo wada duubanay gaalada iska dhicinayaan hadday iska dhici waayana iyagoo wada duuban ayay walaalahooda xamar jooga ama kuwa carada kala jooga u qayla daansanayna leeyihin gaalada nala dhacsha hadda laakiin suuradda ka muuqataa waxa weye inaa adinka laftiinu aad gaaladii uga darantihiina ka muuqata meesha oy ayagu istusayaan u daaya marka u baneeya tusiya inaad walaalahood aan qabsayn tihiin adinku jawaabtaasaan maalintaasna bixiyey aniga wa ilalaanaana ayadiiaan joogaa daliilna waa u hayaayo ilaahay subxana wa taala wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar waliyajiduu fiikum wilda ninka gada jooga gaaladu hadday u timaad asagay waajib ku tahay inuu iska dhacsha hadduu asagu dhici waayana muslimka inuu uqaylo dhaansado hadba say u kala xigaanna asagaa laga rabaa ninka xamar joogana markii xamar iyo afgooya loogu yimaad asagaa laga rabaa inuu gaalada iska dhiciyo hadduu iska dhici waayana asagaa laga rabaa inuu walaalihii uqaylo dhaansado maaha in durbaan beena dadka loo tumo diin looga dhigo waxaan diin noqonayn ma hay marka wa ila alaan ayaa waxaan joogaa war ninkii aniga igu haysta wax diina meeshuu raba ha joogo ha yimaado haddaa sheekh masaladaas oo diintaas aad ku gaftay oo aad salaful umma ku khilaaftay oo kitaabka iyo sunnada aad ku khilaafsan tahay ha waa igu qabsan karaa waxa u diidaya lama arko haddaad wax fadiixa igu haysana dadka waa u bandhigi kartaa waa u fasaxan tahay inaad ubandhigto wixii fadaaixaad haydo kollay anigu haddii alla yidhaha murtadaa dabadooda qarin maayo waa faydaya sida dabacri loo faydaan u faydaya haddii alla mana qarinayo ama itixaad ha noqda ama tabliiq ha noqdo ama suufiye ha la yidhaahdo ama ikhwaanulmuslimiin nin alla ninkii aan ku arko bidco ama ku maqlo inta aan noolahay waxaa ballana inaan xarbi ku aado oo aan dabadiisa faydo haddii alla yidhahdo ninkii aniga ii hayaana waa mashkuur waay inuu isaguna saasoo kale yeelo mashkuuroo ku yahay leannu diinta u nusraynayo maadaama diin u nusraynayo waa ku faraxsanay inuu nin alla ninkii foolxumo wada fadeexay waxaan marka idin leeyahay kunuu min ahli lasari waray dad yahu ahlulasarka ka mid noqdo walaa takunuu min ikhwani almuslimiin walaa takunuu min atabliiq walaa takunuu min asuufiya laa min alqaadiriyati walaa min alaxmadiyati walaa takunuu min alitixaad nafsu walaa takunuu min alkhawaarij ha noqonina fa inahum dullaal kulligood waa dullaal waxaas ha khaalafuu madhab asalafi fii qaliilin aw kaiirin wax yar iyo wax badan iyo wax dhexaba salafkii madhabkooda ay khilaafeen nimanka ayaga ay ha ogaadeen ama yaysan ogaanin fahum mukhaalifuuna limadhabi salaf waayo haye waa sheegi doontaa hadda waa wada hadda hadalan ku jira waxyar masaladaad haysato waa insha allah waa fiirinayn wuxuu yidhi wlikulli mukhaalifin lisunati dariiqa wa dariiqati ahli lahar maa yaftadixu bihi cinda ta'amul wax uu ku fadixoobayo cinda ta'amul ayaa agtisaa buu yidhi wuxuu yihi marka sheekhu wanaxnu laa nadkuru min fadaa'ihi alashcari ashcari fadixooyinkiisa ma sheegayuu yidhi waman waafaqahu iyo dadka waafaqa maa dakarahu man laa yardaa madhabahu wixii ay sheegeen dadkaan madhabkiisa raalliga ka ahayn min muctaziliyin oo muctazili iyo wakaraamiyin ah bal maa laa yumkinuhum inkaaruhu waxaan u sheegayaa buu yidhi wax aysan u suuragalayn inuu inkiraa watandiqu bihi kutubahum kutubadooduna ay ku dhawaaqayaan ayaa ka mid a markaasuu wuxuu soo arooriyey masalada hadda soo aroorinayna oo ah ana alamra laysa lahu siiqa amarku siiqo male mas'aladii ahayd baa ka mid a waxaa ka mid a masaladii ahayd ina aliimaana wannubuwata cardaani yaxullaani alajsaama fi xaali alxayaa wayazuulaani canha bizawaali alxayaat wuxuu yidhi waxaa ka mid a masaa-isha ay qabaan iimaanka iyo nabinimadu waa laba tilmaamood oo jirarku markay nool yihiin ku dega kana zuula markii ay naftu zuusho xayaatadu ay zuusho faalmu'min idaa maata yadkhulu qabra qabra walaa iimaana macahu mu'minka hadduu dhintay yidhahdeen qabrigiisu gelaya iimaanna lama socdo wnabiyu sala allahu alayhi wasalam idaa maata yudfan walaysa binabiyin nabiga waa la duugaya dhasoo nebiyaa la duugaya masaladaas ayada ah waa masaladii macruufka ayada loo bixiyey fitnadii ku dhacday ashaacirada fii zamani imaami alxaramayn walimaami alqushayri inkastoo imaam alqushayri uu maaragtay masaladaas ayada uu ka dooday oo uu yidhi madhabka ashaaciradu ma qabo uu yidhi waxay ahayd baa la yidhi ibnu furag ayaa maxamuud sabkatikin ay doodeen markaasay doodeen uu yidhi nabinimada iyo iimaankuba waa acraabbu yidhi cardi waxaa la yidhaha wax sifaaho qofka inta kusoo dariya ka dhammaadaan la yidhaha cardiyaa la yidhaha jirooyinka caafimaadka kale iyo way inta u nool yaha u ahayo kadibna nabi maahan u yidhi haddeer war ma haddaan nabigu nabi yahayn maya waay markaasuu sunku dilay yidhahdeen ashaaciradu waa inkiri tegayaan laakiin mas'aladan sifa mashhuura qiso mashhuura leeda imaam alxaramayn xataa wixii xaramaynka keenay hadihi lqisa naftaha eh ilaa ou qushayri ou risaaladii oo magaceeda u bixiyey ashikaaya ou alifay oo markaas u diray madaxdii muslimiinta ou yiri annaga haddaan ashaaciro nahay ma qabno waxayna ahayd ilzaamaadna laku ilzaamiyey ee asalka madhabka iyagu ma qabon ilzaamka maxaa keenay marka in lagu ilzaamiyo waxaa keenay qaacidada asalka ay qabaan oo ah nebinimada iyo iimaanku waa cardi hadda weli waa qabaan nebinimada iyo iimaanku waa carabdiyay joogaan weli ha yidhahdeen hadday rabaan nabigu weli waa nabi hadda haddeen hadday rabaan laakiin qaacidadii balaayadu ka timid weli meesheediiay u taagan tahayada ilaa ay qaacidadaa ka zuulaan ilzaamku waa daba joogaya markii dambe imaamulxarameyn markuu risaaladaa qore bushayriya laga raalli noqdo la afiyo dhulkii uu ku laabto ibnu furagna waa la dilay sidaa ay iyagu sheegaan laakiin asalkii mas'aladu waa joogtaa ninka la yidhaha abuwaailna abunasri sijisina ayadii nafteeduu soo naqlinayaa waxaa ka mid a masaa-isha macruufka in cawaamta muslimiinta ay ku xukumayaan inay leeyihiin adilada caqliga bara soo barta horta adilada caqligaa soo barta inay leeyihiin adila alcaqliya soo barta oo marka hore ilaahay ma rumayn kartin ilaa aad caqliga warwareejisaan oo fakertaan oo waa midaan hore uga hadalla wey oo aan niri maxaa qofka ku waajibaya ugu horeeya oy leeyihiin horta waa inuu caqliga rogrogaa qofku caqliga waa inuu rogrogaa oo carrada fiirfiiriyaa kabacdi markii macrifa ay u xasisho dibadeed inuu laa ilaaha ila allah yidhaahdo weeye saasay leeyihin waxaa ka mid ah ana kula xadiidin warada mukhaalifan lilcaqli laa yumkinu ljamcu baynahu wa bayna alcaqli fa huwa zuurun xadiid kasta oo khilaafsan caqliga oo asaga iyo caqliga aan la jamci karin waa been saasay qabaan buu yidhi abunasr sidaas ayada ah lafdigaasi lafdi u dhow ayaa albaqdaadi uu ku leeyahay fi usuul diin oo uu leeyahay akhbaarta aaxaadku markii isnaadkeedu ansaxo mutuunteeduna ay noqoto midaan mustaxiil ahayn xagga caqliga waxay noqonaysaa kaanat muujibatan lilcamali biha duuna alcilmi bu in lagu camal falay waajibinaysa marka waxaa u cad caqliga inuu waafaqay u shardinayaan marka axaadiista waxay u shardinayan inuu caqliga waafaqo meeshaasna waxa weeye ayaga iyo muctasiladu waa isaga hal waxaa meesha ka muuqanaysa marka inay nimankaanu aysan waxba uga duwanayn muctasiladii inkastay isla muujiyaan inay radinayaan wa fi hada wuxuu yidhi tan waxaa ku sugan buu yidhi radd lakhbaari baartii sifaat kusoo arortay la radiyo iyo aimadii muslimiinta oo fisqi lagu xukumaa ku sugan buu yidhi waxaa kamida buu leeyahay ana almukhaalifa min asxaabi alxadiid qofka mukhaalifka oo khilaafsan ayaga oo asxaabu alxadiid iyo walil athar ka mida laa yablugu caqlu kasiiran minhum in badan oo ka midan caqligooda uusan gaarin macrifata alcaqliyaat walaa yafhamuunaha oo caqliyaadka inay fahmaan aysan gaaraynin ya fa ina kula waaxidin minhum yanbagii an yukhaadaba calaa qadri caqlihi bay leeyihin mid walboo ka mida kuwaas caqliyaadka ku dheeray caqligooda in lagula hadlo wey wa fii dimni hada kan waxaa ku suganaya ikhfaau lmadhab madhabka in la qariyo can qowmin qowm la qariyo waidhaarihi iyo in la muujiyo liaakharina loo muujiyo wa hada shabihun bizandaqati midkaana munaafaqnimo ayuu shabahayaa wy hadihi lmas'ala nafsaha in laga qariyo dadka kalaamka ilaahay inuu makhluuq yahay in laga qariyo oona kalaamka alle makhluuq yahay masaajidka olombic u dhowey maalin duhurkii ka sheegay dadka hoose looma sheegay yidhahdeen laakiin qur-aanku makhluuq wa a wa u qarinayaan dadka wa bi hada alficli minhum dakala kasiira min alcawaam walmubtadi'iin ficilkaana in badan oo caamada kamidu ku galaan dadkii hore fii madhabi madhabkooda dadka bilbilowga ku galaan liannahum yudhiruuna lahu lmuwaafaqata fi lawal marka hore waxay u muujinayaan inay waafaqsan yihiin wayakdibuuna bimaa yansabu ilayhim xataa yastaaduu waxa loo nisbaynayana waa ka waa bee waa beeninaya ilaa ay qofka ugaarsadaan buy fa idaa waqaca hadduu ku dhacana jaruuhu qaliilan qaliilan kiskis yaray u jiidayaan xataa yansalikha min asunnati ilaa sunnada uu ka baxo nafsa haada waa acmaasha dariiqooyinka o dhan wa iyo xarakaadka dibkan lihaada ikhwaan muslimiinka iyo kulli itixaadkan iyo hadday kula sheekaystaan tiraado nimayo waxaas ma qabtiin haddaad tira maya maya nala kama helo war ninkaas sheekh hebel maydinku jira haddii laydhaha maya huwa macana annagu naga tirsan yahay waa macna war maydinku jiraa ninyo ninkaas midaa iskaga adkaanay mogta oo nin sheikhu mindhaa u caleema saaran markaasaa la leeyahay maya huwa macana soo ma arkin inuu nala socsocdo shaaha iyo nala cabayo huwa macana soo gal meesha qaliilan qaliilana loo gelina marka xisbiga sidii loo geli lahay on la raadina a waa shaqa ay yaqaaniin taxasubaadka dhan a yaqaan iyo xarakaadka wa kaana abubakr baqilani min akharihim isticmaalan lihadihi dariiqu abubakr albaqilani ayaa u badnaa bu nin isticmaala dariiqadan waqad rashaxa kutuba bimadaxi asxaabi alxadiid kutubihiisa wuxuu ka buuxshay yuri asxaab alxadiid ammaantooda wastadalla cala alaqaawili bilaxaadiidi fi daahir axaadiidu sida daahirka u daliishada aqaawishu yiri wa aktara tanaa cala axmed ibni xambal raximah llah imaam axmedna wax badan oo ammaanay bu yiri wa ashaara fi rasaa'il lahu risaalooyin uu leeyahana wuxuu ku tilmaamay ilaa anahu imaam axmed kaana yacrifu alkalaam inuu war yaqaanay wa kalaamka inuu garanayo cilmi alkalaamka wa anahu laa khilaafa iyo inaan khilaaf ku jiro inuu sheegay bayna axmed walashcari wa hada min riqati diini waqilat alxayaati waqilat alxayaai bu waa diinjilaac iyo xishood darun inuu nin maanta la soo istaago imaam axmeda cilmi alkalaam yaqaanay ama imaam axmeda kalaam nafsiya rumaysnaa inuu nin maanta la soo istaagaa waa xishood darro weeye xishood darro weyn wey hay waa sida hadda ay caadada uga dhigtaan oo u yidhaahdaan sha- ashcari buu ahaa maalik ashcari buu ahaa anaa lahu lashcariyatu goormay soo gaareen ashcariye meeqaa u dhexaysay ha abulxasan alashcari marka uu dhashay iyo markay aimadaasi joogeen meeqaa u dhexaysay ya abadan wax isugu jira lama arko waa xishood darro weeye ay adeegsadaan wey masaladaas marka waxa weeye waa inay ka dhowrsadaan iska daayaana ku habboon sheekh haya su-aashaada maxay tahay adiga qabta aniga ha istaag istaag ma ku dhiibayo microfonkeeda aniga oo mu'alifaad sameeyey laakiin horeysa eh, salafi salaf horta salafi iyo salaf salaf waxaa la yidhaha aslan wixii horeeya la yidhaha nabigu sala allau alay slam wuxuu yidhi allahuma ajcalhu eh, faradan wa salafan liahlihi carruurkii yarkaa markii uu ku dukanayo ilmaha yarar salafan liahlihi mid hormaray salaf waa la yidhaha midka hormaray waa la yidhaha salaf horta waa wixii horeeya daynta lafteeda waa la yidhaha daynta dayna waa la yidhaha salafi marka ninkan waa nin salafiya marka laleeyahay looma jeedo isagaan hadda meeshaan taagan awaagii beder noolay laga muudo horta haddaad wadaada u fahamtay ninka salafi maanta laleeyahay inuu yahay nin waagii nabiga joogay ama waagii imaamu shaafici nin joogay maaha mana malaynayo inaad u qaadatay laakiin uqluudaadaad ula jeedaa aniga waa ku fahmaya salafi waxaa loo jeedaa waxaa la yidhaha kullu man kana yadcuu ila ma kana calayhi asalaf asaalix wixii salafi saalix ku sugnaayeen qofkii dadka ugu yeeraya ayaa salafi la yidhaha qofkii dadka ugu yeeraya ayaa salafi la yidhaha wixii nabiga iyo saaxiibadii iyo taabiciin ay ku sugnaayeen daa'ifa salafiyana waa daa'ifada dadka ugu yeeraysa ilaa ma kana calayhi asalaf asaalix salaf saalix waa ku sugnaayeen dadka ugu yeeraya waa salafiyaduna ma aha urur ma aha xisbi dhisanna ma aha albaab laga soo galana male diiwaan loo hayana male qaadiriyada diiwaan dheeraa loo hayo oo cabdulqaadirka ah ha loo hayo axmediyadana mid kalaa loo hayo axmed bin idriis gala midka maaragtay shaaficiyadana shaaficiyow galaa alaysa dalik kulligood muasis iyo munadim iyo nin horeeyey oo bilaabay leeyihiin xarakaadka xasan albanna wuxuu le waa muasis lixarakati ikhwaan almuslimiin wakadalika maxamed ilyas muasis lixarakat atabliiq soo ma duruqdaas oo dhan waxay leeyihiin muasisyaala qaban daa'ifa salafiya muasis bilaabay oo aan nabiga ahayn ma qabto waxeeda dhan waxay ku kooban yihiin wardadow irjicuu ilaa ma kana calayhi salafi saalix urur la gelaya ma jiro inta hadda meeshaas waxa fadhiya nin aniga iyo abtirsada miyaa la arkaa oo xasaniye la yidhaah ya aniga nin aan xaraysta ma jira ya adinkoo wada jooga wada dhan soo idinma dhihin kuwanuu salafiyiin adinka dhan salafiyiin noqda soo idinma dhihin nin miyaa soo gaar yeelay nin itixaaduhu ma ku dhacaa inuu inta meeshaanoo kala fadhiisto idin yidhaa adinkoo sidaan u jooga inuu guryo idin gelsho maahane oo saddex saddex idin xarayste inuu meeshaanoo kale inta fadhiista idin yidhaah kunuu itixaadiyiin ma idin dhihi karaa hal yastadicu dalika ma awoodi karaa idan dacwatunaa mukhaalifatun lidacwati litixaad wagayri waxaasoo dhan waa wax guryo hoostood lagu sameeyo w laakiin annaga dacwadayadu waa dacwo ilaa maa kaana calayhi salafi saalix jidkaasaan la joognaan dadka oo u sheegayna kunuu salafiyiin kunuu calaa maa kaana calayhi nabiyu wa asxaabuhu wardaba wax kalood ku liibaanaydin lama arko ilaa an takunuu calaa maa kaana calayhi salafi saalix hada huwa dacwatuna waxaan u malaynayaa salafiyadana waa la fahmaan u malaynayaa waa la fahmay waxay isoo hartay midda gobolka ku saabsan hadalkii hadalkiina waxaan u malaynayaa markaan idhi gaalo hadday dhul timaado muslimka horta xiga ayaa bilaabaya hadday ku filaadaan waa alxamdulilah waa sidii la rabay hadday ku filaa waayaanna walaalahooday usoo qaylo dhaansanayaan ayadana waxaan u malaynayaa in layga fahmay ay caddahay inaanan lahayn muslimka ha la soo laayo dibadeedaan aadaynaa inaanan lahayn waa caddahay ayaduna midda aan jooga waxay tahay gobolka gedo ma ahayn gobol ay amxaara iska soo maagtay ma ahayn ma amxaara iska maagtay gedo ya mase waa la keenay dad soomaaliyo muslimaha keenay iqaadatan ligayrihim min almuslimiin soo ma annagu waxaan nidhi kuwaan la iqaadaynayo oo eedda loo hayo oo qoryaha iyagu la tegay dadka gobolka degan u banneeya adinku dadka gobolka degan heshiisiya gaalada u ha wada jeesteen hadda qabsiga aad idinku qabsateen ka daaya horta markaa dibadeed hadday adinka idin kaalmaystaan hadday muslimkala kaalmaystaan ya fadaaka waa loo baahan yahay marka waxaan malaynayaa inaan jawaabtii aniga aan bixiyey mid dambe iyo mid horeba aan wax qumuuduhu aysan saarnayn aan u malaynayaa waxaan u gudbayaa marka masaladii aan ku talagalay oo taqsiimu tawxiideeda u gudbayaa ya dukadaa yiri oo salafiyaanha yiri haadaa laysa bisalafiyin wax kalena u malayn maayo waaxid takfiiri waay waa nin takfiira oo ku dhuuntay waa adiga ninkaas laysa calaa dariiqati salaf kuma sugna salafku dadka ma gaalaysiyaane waa u naxariistaan dadka dadka muslimiinta salafku ma gaalaysiyaane waa u naxariisaayaan muslim baadiyoobay waaye waxa la baray leeyihin ee masaajidooda ka carari maayaan salafku marka ninkaa takfiiriga warkiisa iska da waa eragaan horey uga hadlay waa dalaalaadkii khalafkay ka mid tahay waxaan ninka walaalkeeda ka rajaynaya inuu ka toobad keeno eragaa ku hadlidiisa waa erey shaniica wey waalkhalafu aclam waa edabdaraba waa war edabdaraa in la yidhaha salafkiiya aslama khalafa cilmi badan waa edabdara weyn wey maa bacdahaa shanaaca shanaaco ka dambaydaba malab muslim inuu ku hadlana maba habboonaba asagoo wax garanay oo aan waalnayn waxaan gudbaya masalada taqsiim tawxiid aan gudbaya waana masalada dooda dheer ay gaarsiisay wax yaraa dhiman aan u malaynayaa taqsiima tawxiidka waxaan rabaa horta tawxiidka wuxuu yidhi kitaabkan isaga inaan ka naqliyaa fiican asharx ljadiid lijawharati tawxiid aan leedahay asharx ljadiid lijawharati tawxiid فضيلة تأليف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي من علماء الأزهر الشريف نكاس ألفي وكتاب آد يأدفي عن وقيمة وكتاب كان جوهرة التوحيد وإبراهيم إبراهيم اللقاني بشرحه مرة كتاب كان وحن أسوقاتي توحيد كان لقيبنا أيو ونمان بدنو أي كدودان وقار يدادان war nimankaan joogaa ilaahay bay saddex ka dhigaan saddex bay u qaybiyaan yaan galabta waxaan rabaa haddii aan la yidhaha kelimay muujaza inaan fasli fiican aan ka ridno insha allah waqtigu cariir sheekh waxir ah warkaad maxataa sida aad sheegayda adaa geyaysiiyey gobolka waa amthaaluka maxaa la adaan qoray la tegeen dacwo la tegin awalba jawaabtaadu waa gaabanta marka intaa ku ah ma kuma caayina waa adiga jawaabta kugu munaasabkaa waay ma ku caayo qorayaad la tagtaan goor aniga waa nin iska miskiina weeye wa kaana carshu cala almac buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala annaga ilaahay subxaana watacaala waxuu noo sheegaan diinka dhigeenna waxuusan noo sheegin shaqa kuma lihin annaga ha hawsha xaadis xaadisku adoo ku yaalla horaan uga hadalay istaagna marka dhegeysta marka waxaan rabaa inaan taqsiima tawxiid wax yar aan ka ilaabaan rabaa wuxuu yidhi kitaabkan waa safxada saddexaad weeye wuxuu yidhi carafa sheekh albajuli albayjuli fi xaashiyati cala jawhar tawxiid bianahu bianahu ifraadu lmacbuud bilciba- bilcibaadati maca ictiqaadi waxdati wa tasdiiqi biha datan wa sifaatin wa afcaalan kitaabkiisa inaan ka akriyaa habboon wuxuu yihi ibraahim albajuri kitaabkiisi waayo tawxiidka huwa ifraad lmacbuudi bilcibaadati waa macbuudka in lagu keli yeelo cibaadada ayuu yihi maca ictiqaadi waxdatihi watasdiiqi biha datan wa sifaatin wa afcaalan buu yihi waxa weeye tawxiidku in lagu keli yeelo macbuudka cibaadada maca ictiqaadi waxdatihi ayadoo la rumaynayo midnimada ilaahay iyo wa tasdiiqi bihaa rumaynteeda daatan wa sifaatin wa afcaalan daatada iyo sifaadka iyo afcaashaba ayadoo loo rumaynayo alle subxana wa tacala inuu keligii ku yahay marka waxaan ujeeday bajuri sidaanu u qaybiyey tawxiidka kitaabkiisan waa sharxu kitaab kitaab jawahar tawxiid sharxeedii wey wa qaala sheekh safarini wuxuu yihi fi sharxi caqiidati fi bacdi sifaat wuxuu ku yihi iclam ana tawxiida halaathatu aqsaam tawxiidku waa saddex qaybood buu yidhi tawxiid alrububiyati wa tawxiid aluluhiyati wa tawxiid asifaat fa tawxiid alrububiyati waxa weeye allaa khaaliqa walaa raasiqa walaa muxya walaa mumiita walaa muujida walaa mucdima ila allah tacaala wey wa tawxiid aluluhiya ifraaduhu bilcibaadati wata'aluhi walkhuduuc waadulli walxubi waliftiqaar waltawajuh ilayhi tacaala tawxiidka markaa wuxuu u qaybiyey safarini saddex qaybood tawxiid aluluhiya iyo tawxiid rububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat u qaybshay ibrahim ninka la yidhaha safarini oo ah min culamaa alxanaabila sidoo kale sancaani ayaa isaguna qaybiyey tawxiidka wuxuu qaybiyey tawxiid arububiya walkhaaliqiya waraasiqiya wanaxwiha wa macnaha waxa weye an allaha waxdahu walkhaaliq wahuwa rabu lahum waraasiqu lahum wa hada laa yunkiruhu lmushrikuun midkaan mushrikiintu ma inkiraan buu yiri hay marka mas'alada ah tawxiidka qaybintiisa eragaa tawxiida la qaybshay eraga ah eragaas dhegayso marka waxa uu ka leeyahay maxamed axmed alcadawi wa minhu naclamu ana sheekha safarini sheekh safarini buu yihi yatafiqu huwa isaga iyo wa sheekh alamiir sheekh alamiir baa waxay isku waafaqsan yihiin wa sheekh albayjuri iyo sheekh bajuri iyo wa shaarix shaarixa kitaabka sharxay jawharada calaa taqsiimi tawxiid tawxiidka in la qaybiyay isku waafaqsan yihiin ilaa camaliyin wa ictiqaadiyin camali iyo ictiqaadi bay u qaybsamaan waaya hayra annahu jacala alqismata laakiin isagu qaybta wuxuu ka dhigay hulaasiyatan saddexley wahum ayaguna jacaluuha waxay ka dhigeen sunaa'iyatan labaaley macnaha safarinina saddexuu u qaybiyo tawxiidka ibraahim ilbayjurina labuu u qaybshay marka nimanka ashaaciro ah ee dhahaya tawxiidaa la qaybshay ha ogaadeen in baajuri laftiisa uu tawxiidka qaybinayo oo tawxiid tawxiid alcibaada ah iyo tawxiidkii ictiqaadka labadaba inuu u qaybinayo isagu labo marka qaybinta mas'alada ah mas'alo laga dooda maaha fadlan walaalayaalow aamusa naga daayo hadalka bas war microfon marka waxaan ujeeday dadka muslimiinta ah tawxiidka qaybintiisa ama anwaac weeye ha la yidhaahdo aqsaam ha la dhaho dadka muslimiinta in laysku tashniiciyo maba ahba dadka muslimiinta waxa weeye xanaabila tawxiidka waa qaybshaan ashaacira waa qaybiyaan qolaan qaybin lama arko macnaheedu maaha in ilaahay la qaybshay macnaheedu maaha waxa waaye sifaadka allah la qaybinaya halkan waxaan ku hayaa jam- kitaabkii ahay majmuc jamculmutuun baan meeshan ku haya war waxa meesha ibraahim il- ninka la yidhaahdo umulbaraahin waxaan ku yaalla oo qaybina yaa sameeyey waxaan qaybahan ma qur-aan iyo sunnaa sheegay bal dhegayso waxa halkan ku yaalla alam ana alxukma alcaqliya yanxasiru fi halaathati aqsaam yaa sameeyey qaybahan هذه أشاعرة كتبهم سنوسي واي سنوسي كاتقانين واي سنوسي يدي واي لسوا بحث إن الحكم العقلية ينحصر في ثلاثة أقسام الوجوب والاستحارة والجواز فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه سوى ذلك لمولانا عز وجل عشرون صفة يا قيب شيء لا تنكى صفة حقيقة الله يا يا قيب سو كتبي أشاعرة منكون ورقيب تانو ماها واصطلاحي waa wax culimmadu ay isdilaax waaye qolo kastaana isdilaax waxay ku shagaan isku meelaana loo wada socdaa wax la isku tashniiciyo maaha muhimmada haddii la isla fahmaayo khalaas intaas inay ku ekaataa la rabaa waxaan ugudbayaa mas'alo yar oo aan rabo inaan ka soo naqliyo waxaan maqlay markii aan niri mushrikiintu tawxiid rububiya waa qabeen oo waa rumaysnaayeen rabbi inuu rabbi yahay oo asagu wax irsaaqo asagu wax abuuro waa qirsanaayeen markaa niri yaa waxaa laga sheegay bacd aljahmiya almufasiriin niman jahmiyaha wax fasiraha qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen waa cayaarayeen istihzaa'ay ka aheed markay lahaayeen ilaahay khaaliqiyadiisaan qabnaa jeesjeesay ka aheede ma ahayn inay qirsanaayeen kama ahayn kitaabkan waxaa la yidhaahdaa anwaaru tanziil wa asraaru ta'wiil almusamaa tafsiir albaydaawi baydaawi ma la yaqaanaa madhabka ashaacirada muxuu ka ahaa baydaawi min a'immatii buu ka mid ahaa tafsiirkaana asagaa iska leh bal aan dhegaysano waxa uu ka yidhaahdo aayaddan bal hadalka uu kaleeyaan dhegaysanayna subxana wa tacaala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون آيات دقيسو بيداوي هذا الكيس وحيري فسيقولون الله هل كاسو قبت ماشا النفط هذا أيوكا قبت مركز وحيري إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرض وضوحه ma awoodi karaan yidhi inay iska weynaysiiyaana cinaadaan maxaa yeele waa arrin aad iyo aad u cad u yidhi waa sii wadayoo wuxuu yidhi kadalika xaqat kalimatu rabbika markuu marayo wuxuu yidhi ay kamaa xaqat irububiyatu lilaahi rububiyadu siday alle ugu sugnaatay buu yidhi xaggee uga sugnaatay waa aayaddii ka horraysuu tilmaamaya aayaddii ka horreyda nafteeduu tilmaamaya kow taasi waa suuratu yuunus suuratu lmu'minuun aakhirka wuxuu ka leeyahay hadalkanuu leeyahay bal dhegayso markuu halkan marayo wuxuu yidhi maaragtay ilaahay subxana watala wuxuu leeyahay qul liman alardu waman fiiha in kuntum taclamuun ay in kuntum min ahli alcilmi ow min alcaalimiina bidalik fayakunu istihaanatan lahum wa taqriiru lifarad taqriiran lifaradi jahaalatihim xataa jahilu mithla hada aljaliy alwaadix وإلزاما بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال سيقولون لله لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها في إلى الإقرار بأنه خالقها ساس بيداو إليه ويقرايين إليه إن إلهي هو أبو ري أيده وقرايين أيا بيداو إليه ها وبيداو نكر إلى الإقرار بها bal dhegayso waa cayaaraya inay baratay iyo beenbeentaas wuxuu leeyahay walain sa'altahum man nazala min asamaa'i ma'an faahya bihi alarda min bacdi mawtiha layaquluna allah wuxuu yidhi muctarifiina biannahu lmuujidu lilmunkiraat biasriha waxay qirsanaayeen yidhi inuu ilaahay sameeyey waxa suuragala dhammaantood usuulaha wa furuucaha uma inahum yushrikuuna bihi ilahay waxay ugu shariig yeelayaan bacda makhluuqaatihi aladi laa yaqdiru calaa shayin min dalik qul waxaa tidhi alxamdu lilah calaa maa casamaka min mithli hadihi dalaala oo calaa tasdiiqika wa idhaari xujatika bal aktarhum laa yacqiluun fayatanaaqaduuna xaysu yuqiruuna bianahu lmubdi way isburinayaan bu yidhi maxaa le waxay qirayaan inuu ilaahay bilaabay likulli ma cadaa uma yushrikuuna bihi sanama dibadeedna sanamay ugu shariig yeelayaan waxaasaa kutubihii ashaacirada tafsiirada iyagu qoreen sidaana ku wada taalla marka waa cayaarayeen ereyga ah waa erey edabdarraa oo jaahilnima wey waa qiraayeen inuu rabbi rabbi yahay laakiin cibaadaday u diidanaayeen jacalani allahu wayaakum min aladiina yastamicuuna alqawla fayatbicuuna axsanahu haddii aan la yidhaha jimcaha soo socda maca jamaacati tabliiq jamaacati tabliiq iyo camalkeedaan insha allahu ka hadlaynaa haddii an la yidhaha wabilahi tawfiiq